wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa si rasmi ah magaalada baraawi uga daahfura kulan wacyigelin ah oo ku saabsanaa dib eegista dastuurka dalka waxaana kasoo qayb gala kulanka qaar ka mida maamulka degmada baraawi ee qaybaha kala duwana bulshada iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ugu horeynkii warbixiyey kulanka ku saabsan wacyigelinta dib eegista dastuurka dalka inaan barnaamijkan qiimaha iyo qaayahala aan ka furno ama aan ka daahfurno degmada baraawe ee caasimadda dowladda koonfur galbeed barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay wacyigelin laysku wacyigelinaayo dastuurka muxuu yahay sidaan ognahay dalka waxa uu yeeshay nidaam federaali ah oo ka kooban dowlado xubno ka ah dowladda federaalka soomaaliya dowladahaasi waxay leeyihiin dastuuro u gooni ah oo mid walbaba uu si gooni ugu dhaqmayo sidaas si la mida waxaa jira dastuur dowladda federaalka oo ay isugu imaanayaan dowladaha xibnaha ka ah dowladda federaalka iyo heer federaalba kaasoo ummadda kala duwan ee ku kala nool gobollada iyo degmooyinka ee deegaanada intaba ka dhaxeeya dastuurkaasi federaalka ah ayaa maanta wuxuu miiska noo saaran yahay in aan wacyigelin ka samayno muxuu yahay dastuurkaasina aan isla ogaano